Dowladda Maraykanka ayaa sanadkan laba kun shan iyo labatan sideed iyo labatan milyan u qorshaysay laba mashruuc oo lagu xoojin doono adkeysiga sugnaanta cuntada Soomaaliya kaas oo socon doona shan sano muddo shan sano ah sida uu sheegay safiirka Maraykanka ee Soomaaliya. Shanta sano ee soo socota barnaamijyadan bini'aadantinimo waxay caawin doonaan in ka badan sideetan kun oo qoys oo Soomaali ah kuwaas oo ka shaqayn doona dhisidda hab nololeed waara, kobcin dhaqaale iyo kordhinta kaydkooda iyo hantidooda ayuu yidhi safiirka Maraykanka ee Soomaaliya. Dowladda Maraykanka ayaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya ka taageero dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bini'aadantinimada isagoo malaayiin doolar ka cafiya dowladda Soomaaliya.